إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناar أmا baعd in shaء allahu waxaan tarjamaynaa oon soomaali ku tarjamaynaa risaaladan buطlaanu nikaax bikayri weliyin oo asalkeeduna uu ahaa muxaadaro mar hore aan jeediyey mowduuca ay ka hadlaydana sida magaca ka muuqata wuxuu yahay nikaaxa weligii sharciga ahaa ee ilaahay ugu talagalay uusan nikaaxin inuusan jirin oo uu baadil yahay waxaana muhiim ah qofka muslimka ah inuu aad u ogaado waxa ilaahay u xallilay oo u xalaaleeyey iyo waxa uu ka xarimay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey can akari maa yudkhilu naasa naar dadka waxa ugu badan ee naarta geliya wuxuuna nabigu ku sheegay salى اllahu calayhi wasalam alfamu wاlfarju waxa ugu badan ee dadka naarta geliya waa afka iyo farjiga hadalka xaqdarada ah iyo farjiga oo ah qofku inuu ku shahwo guto meelaan xalaal u ahayn waa shayga ugu badan oo dadka naarta geliya nabigeenna subanna sala اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man yadman lii maa bayna laxyey wamaa bayna fakhidey admanu lahu ljanna adman lahu ljanna qof alla qofka ii damaanad qaada carabkaas labada gar labadaas lafood ee garku ka soo dhasho u dhaxeeya inuu xifdiyo oo xaaraan uu ka xifdiyo xibinta taranka oo labadiisa lugood u dhaxaydana xaaraan ka xifdiyo waxaan u damaanad iyo ballan qaadayaa janno marka qofka waa muhiim inuu ogaado maxaa u xalaal ah iyo maxaa ka xaaraan ah waxaan rabnaa marka maadaama waxa ugu badan oo dadka naarta geliya uu yahay farjiga xibintaas taranka oo lagu shahwo guto meel aan xalaal ahayn waxaa nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam uu yidhi jannaan ugu ballanqaadayaana ay ka mid tahay qofka inuu xifdiyo xibintiisaas taranka waxaan rabnaa inaan ogaanno waxa ay xalaal ku noqoto xibintaas taranka shahwo gudashadeedu iyo waxa aysan xalaal ku ahayn marka risaalada ayadaan tarjamaynaa sharaxaad haba yaraatee ma saari doonno sababtoo ah waxa weeyaan adiladii ku soo aroortay qayb ka mida unbay noo caddaynaydaa qaybtaas oon isleeyahay qofkii wanaagdoona way ku filan tahay risaaladeenna waxay ka koobnaa doontaa biidni illaahi tacaalaa muqadime oo ugu horayda kitaabka iyo waxaa ku xigi doona nikaaxa oo xalaasha ah weli ilaah u jideeyayaa shardi u ah haddaan weligii rabbi u jideeyey nikaaxinna ma ansaxayo adilada kitaabka iyo sunnada ee ku soo aroortay mas'aladaas iyo tafsiirkii ay ka yidhaahdeen ahlulcilmiga waxaa noogu xigi doonaa weliga la sheegayaa yuu yahay ma wadaad qol ku xirtay qol ku qortay qolka nikaaxa miyaa weliga la sheegayaa mase waa mid ilaahay jideeyey oo ilaah iyo rasuul ay caddeeyeen masaladaas weligu yuu yahayaa noogu xigi doonta waxaa noogu xigi doonta gabadha weligeedu maqan yahay yaa nikaaxiya waxaan aad uga hadli doonaa maqnaashada in xad loo yeelo lana kala duwo axkaamteeda weligu hadduu maqan yahay suldaanka ka mida waxa wax nikaaxiye suldaan yuu yahay waa asagana in la caddeeyo oo meelaha ugu baahida badan in la caddeeyo ay tahay ah waxaan insha allahu ka hadli doonnaa gabadha aan weliga lahayn sida gabadha aan aabbahaba lahayn oon aabbeed la garanayn sida wacasha yaa nikaaxinaya mas'alo aad dadka shubha loogu geliyo la yidhaha mas'alatu taxkiim wa tawliya aan kala qaadi doonnaa ilaahay idankiis waxaan ka hadli doonnaa carruurtii ku dhalatay nikaaxa aan weligii sharciga ahaa nikaaxin ee qudbasirada ama masaafada loo yaqaan carruurtaasu maxay yihiin carruurtaasay idinka maxaa tihiin waxaan ka hadli doonnaa qoysaska ku wada jooga nikaaxaas weligii sharciga ahaa uusan nikaaxin haddii xaqu u caddaado maxay samayn doonaan haddii xaqi u caddaado oo ay ogaadaan nikaax ay ku wada joogaan inuusan ahayn kii ilaahay idmay maxay samaynayaan ma sidoodiiba iskaga joogayaan mase waa ay xal kalay raadsan doonaan waxaan ku soo qatiminaa ama waxaa ku xigaad leedahay shubahaad wax aan deliil ahayn oo dadka deliil loogu ekaysiiyey laguna waswaasiiyey adiladii kitaabka iyo sunnadana looga hor istaagay dad badan waxaan nikaax ahaynna nikaax looga dhigay shubahaadkaasna jawaab ayaan ka bixi doonnaa insha allah waxaan ku qatimi doonnaa mubaahala inaan ugu yeerno qofka ummadda ugu yeeraya nikaaxii sharcigu u sheegay nikaax aan ahayn qofkaas adilada sharcigaana aan ku qancaynin mubaahalo inuu u diyaargaroobo mubaahalana markaasaan fasirayna insha allah iyo waxay tahay almuqadima ina alxamda mahad dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay ammaan wanaagsan dhammaanteed allah iska leh allahna mudan naxmaduhu allah waan mahadinaynaa wanastaciinuhu allah ayaan kaalma ka dalbanaynaa wanastakfiruhu ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa wanacuudu billaahi allahan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda wa min sayi'aati acmaalinaa acmaasheenna xunxunna ilaahay baan ka magangelaynaa qofka adduun iyo aakhiro dhibaatada ku dhacda waxay uga timaadaa camal xun oo asagu sameeyey wax dhibaataah oo kale qofka kuma dhacdo wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wa yacfu can kaiir man yahdihi llaah qofka ilaahay hanuuniyo oo hanuunka waafajiyo falaa mudila qof baadiyay karaa lahu uma sugnaan waman yudlil qofka ilaah baadiyeeyana falaa haadiya mid hanuuni karaa lahu uma sugnaan waashadu waxaan qiraa allaa ilaaha ilaah xaq iyo gar lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allaah un ma ahane waxdow keligiis alle xaaluu yahay laa shariika mid wax la wadaagaa lahu allaah uma sugnaan waashadu waxaan kaloo qiraa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ergeygii alla soo diray inuu yahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqullaaha allaah ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa sugan ee alleh uu iska leeyahay oo mudan yahay taasoo ah an yudaaca falaa yucsaa waa in la addeeco oo aan la caasin ilaahay wa an yushkara falaa yugfar waa in ilaahay laga shukriyo nicamkiisa oo lagu caabudo oo aan laga abaalka dhicin wa an yudkara falaa yunsaa waa in ilaahay la xuso oo aan ilaahay la halmaamin sida cabdullaahi mascuud uu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqu llaah allah ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa xaqa ah ee u sugnaatay ee alle xaqa u leeyahay walaa tamuutunna hana dhimannina ilaa walxaal antum idinka muslimuuna kuwo ilaahay u hoggaansanaatiin ma ahane idinkoo ilaahay u hoggaansan ma ahane si kale ha ku dhimannina geeriduna maray inin imaanayso ma garanaysaane ku noolaada hoggaansanada inaad ilaahay u hoggaansantihiin ku sugnaada si mowdku idinkugu yimaado idinkoo ilaahay u hoggaansan yaa ayuhannaasu dadow ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa alladii rabbigii ka baqa khalaqakum idin abuuray min nafsi naf xaggeed idinka abuuray naftaasoo waaxidatin keligeed ah waa nebiyullaahi aadam calayhi salaam oo wa khalaqa abuuray minhaa naftii xaggeeda sawjaa sawjkeedii ka abuuray oo ilaahay nebi aadam feertiisii wuxuu ka abuuray xawaa wa baha kadibna faafiyey ilaah minhumaa aadam iyo xawaa xaggooda rijaalan rag raggaasoo kaiiran fara badan iyo wa nisaa'an dumar dumarkaasoo kahiiraatin ayaguna fara badan rag iyo dumar fara badan ayaa ilaahay ka beeray oo ka faafiyey wataqu llaah allaah ka baqa alladii rabbiga ka baqa tasaa'aluuna aada isku weydiisataan bihi asaga allah aada isku weydiisataan oo tidhaahdaan as'aluka billaah ilaahay baan waxaa iskugu weydiisanaa waxaas ii yeel allahaas ka baqa oo amarkiisa qaata oo wuxuu idinka reebay ka hara waalarxaama wataqu larxaama qaraabadana ka baqa iska ilaaliya qaraabada hagoynina hagoynina goynta qaraabada cuquubo iyo cadaab aakhira laga helaa hagoynina xiriiriya ina allaaha allaah kaana wuxuu alle ahaaday raqiiban mid ilaalinaya calaykum korkiinna ey xaafidan liacmaalikum acmaashiinna mid ilaalinaya xisaabinaya ayuu rabbi ahaaday ee rabbi ka baqa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqullaah allaah ka baqa waquuluu ku hadla qowlan hadal hadalkaasoo sadiidan sawaab ah hadal xaq ah oo sawaab ah ku hadla haddii hadal xaq ah sawaab ah sharciga waafaqsan aad ku hadashaan yuslix lakum allaah wuxuu iniin hagaajinayaa acmaalakum camalyaalkiinna wayakfir lakum alla waa iniin dhaafayaa dunuubakum dembiyaalkiinna waman yudic illaah qofka allaah adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca faqad faasa waa liibaanay qofkaasu fawsan liibaan liibaantaasoo cadiiman weyn qofka hadduu carabkiisa hagaajiyo ilaahay laba ballanqaado waa weyn u sameeyey waa in acmaashiisa kale hagaagaydo dhammaan waa in ilaahay dembigiisa dhaafayo arrintaasuna waa muhiim qofka muslimka inuu ku baraarugo qofka carabkiisa hadduu ilaali waayo acmaashiisa kale ma hagaagayso laakiin ilaahay wuxuu ballan ku qaaday qofka hadduu carabkiisa hagaajiyo oo beenta iska ilaaliyo xanta iska ilaaliyo cayda iska ilaaliyo aflagaadada iska ilaaliyo dhammaan wixii ilaa ka xarama uu iska ilaaliyo acmaashiisa kaloo dhan ah u hagaagaysa acmaashiisoo kaloo dhan ah sharciga u waafaqayda ilaahay baa hagaajinaya nabiguna wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka maalin kasta waagu markuu beriyo xibnihiisoo dhan way tabarucayaan waa ehbinayaan waxay leeyihiin carabkay la hadlayaan waxay leeyihiin ittaqi allaaha fiina war ilaahay arrinkayaga uga baq fa inamaa naxnu bika annagu adaan kugu xidhannahay carabow fain istaqamta istaqamnaa wain icwajajta icwajajnaa haddaad toosnaato waan toosaynaa haddaad qalloocatana waan qalloocanaynaa markaa qofka doonaya in jirkiisa dhan uu ilaahay u hogaansanaado waa inuu carabkiisa ilaaliyo beenta xanta cayda aflagaadada dhammaan uu ka ilaaliyo xibnihiisa kaloo dhan ah alla u hagaajinaya markaas aayaddanna sidaasay ilaahay ku caddeeyey dembigiisana waa dhaafaya qofka ilaahay iyo rasuul adeeca waxay amreen sameeya waxay ka reebeen ka hara qofkaas wuxuu guulaystay guul weyn wuxuu liibaanay liibaan aad u weyn amaa bacdu intaas ka gadaal fa inna asdaqa alxadiid hadal midka u run badan kitaabullaah waa kitaabka ilaahay inta hadala hadalka ilaahay baa u run badan kitaabka allah u run badan waman asdaqu min allaahi xadiida waman asdaqu min allaahi qiila yaa ilaahay hadal uga run badan yaa ilaahay hadal uga run badan ma jiro weeye faina asdaqa alxadiidi hadalkan u run badanu kitaabullaah waa kitaabka ilaahay wa axsana alhadyi dariiqo midda u wanaag badanna hadyu muxamedin waa nebi muxamed dariiqadiisa sala allahu calayhi wasalam wa shara alumuuri arrimaha kuwa ugu shar badanna muxdathaatuha waa kuwa gadaal looga soo daray diinta wa kulla muxdathatin wax kasta oo diinta gadaal looga soo daray bidcatun waa bidca wa kulla bidcatin bidca dhammaanteedna dalaalatun waa baadi wa kulla dalaalatin baadi dhammaanteedna fi naari naartay ahaatay oo qof kasta oo ahlu dalaal ah wuxuu mudan yahay naar haddii ilaahay cafiyo ilaahay wuu awoodaa laakiin qofku naar waa mudan mar hadduu dalaal iyo baadi ku dhacay waxaan doonaynaa marka kitaabka ilaahay idankiisa inaad ogaataan aayaadka iyo axaadiista iyo waxay culummadii muslimiintu ka yidhaahdeen inaan soo bandhigno wax hadal ah oon anugu ku leeyahay marka laga reebo tansiiqa iyo kelimadda ugu dambaydoo qatinkaa ma jirto sababtoo ah dadka waxaan doonaynaa in ilaah iyo rasuul ay ku xirmaan ayna dadku fahmaan ilaah iyo rasuul maqsuudkooda iyo xugunkooda si qofkii asagoo og xugunkii alle uu ilaahay u addeeco oo uu ilaahay ugu hogaansanaado qofkaan doonayn inuu hogaansanaadana asagoo dariiqii alle u cad yahay uu halaagsanaado oo uu khilaafo marka wax hadal ah iyo wax sheekaa ku dhex dari mayno aayaadka iyo axaadiistan soo raraynaa kadibna culummadii muslimiintu waxay yidhahdeen aan dul saaraynaa si aad u fahamtaan qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi ittabicuu raaca maa diinkii unsila la soo dejiyey ilaykum xaggiinna loo soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigii laga soo dejiyey qofka wax uu fahmo shayga ugu muhiimsan waa diinullah qof haddii la weydiiyo la yidhahdo diinta alle maxayta aan ka jawaabi karin oo aan oqon waa nasiib daro diinullah waa wixii ilaahay uu u soo dhibay rasuulka maa sharacahu llaahu calaa alsinati rusuli wixii carabka rususha ilaah ku jideeyayaa la yidhaah diinullah ilaahi wayna taas lagu addoonsaday raaca wixii xagga rabbi laga soo dejiyey waa kitaabka alle iyo xadiidka nabiga oo sugan oo haabitkaa labadooda waxaa la yidhaha wayiyeyn labada waxyiyaa la yidhaah ittabicuu raaca maa diinkii unsila la soo dejiyey ilaykum xaggiinna loo soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiinna laga soo dejiyey walaa tattabicuu ha raacinina min duunihi rabbi ka sokay owliyaaa kuwaad jeceshihiin wilaayada asalkeedu waa almaxabbatu waannusra marka dad aad jeceshihiin oo ilaahay amarkiisii khilaafsan ha raacinina ha ahaadeen kuwaasu kuwa idinkugu yeeraya shirki iyo gaalnimo ha ahaadeen kuwa idinkugu yeeraya bidco ha ahaadeen kuwa idinkugu yeeraya aaraa khilaafsan kitaabka iyo sunnada oo marka ra'yigaas la raaco ay ka dhalanayso in la caasiyo rabbi iyo rasuul ha raacinina awliyo raaciddooda ay ka dhalanaydo in allah iyo rasuulkiisa la caasiyo ha raacinina ha raacinina walaa tattabicuu ha raacinina min duunihi rabbi ka sokay owliyaaa awliya ha raacinina qaliila ma in yar ayaa tadakaruuna waansamaydaan ilaah yidhi abumudafar asamcaani kelimad uu leeyahay aanan kitaabka ku soo rarin oo tafsiirkiisa uu ku leeyahay aadna u cajaa'ib badanaa jirta oo aayaddan markuu sharxayo uu yidhaahdo wuxuu yidhaahdaa lianna man ittakhada madhaban fakulu man salaka dariiqahu watabacahu kaana min wliyaa'ihi qof kasta oo madhab leh oo madhab samaysta qofka dariiqiisa raaca qofkaasu wuxuu ka dhigtay weli owliyadiisuu ka midi marka u fiirsada qof kastaoo madhab leh qofka raacaa awliyadiisuu ka midi awliyadiisuu raaca marka madhabka qowlkiisu hadduu waafaqo diinkii alle oo aayaddii iyo xadiidkii u waafaqo haddaad raacdo haddee diinkii alle soo dejiyaad raacdo laakiin haddii ay caddaato qowlkaasu inuu khilaafsan yahay diinkii rabbi soo dejiyey oo aad raacdo waxaad raacday awliyadii rabbi kuu diidanaa sow ma ahan ilaa madhab kasta qofka raaca weliyu ka dhigtay waa jeclaaday waa raacay haddii marka qowlka madhabku waafaqsan yahay diinka alla soo dejiyey qofkaasu diinka alluu raacay waana saxan yahay laakiin haddii qowlkaasu khilaafsan yahay ama madhabkaasu diintii rabbi soo dejiyey rasuulka loo soo dhiibay qofkaasu wuxuu raacay weli ka sokeeya rabbi rabbi wuxuu raacay ra'yi oo khilaafsan wixii alla soo dejiyey qaala aimaam اqurdubiyu imaam اqurdubi wuxuu yihi raximah اllah wadallat اaayatu aayaddu waxay tustay calaa tarki itibaaci اaaraa aaraa'da in la raaco in laga tago aara raacidda waa in laga tago maca wujuudi nasin naska helidiisa la jirkiisa haddii mas'alada loo helayo nas ku soo arooray naskana waxaa loola jeedaa aayad ama xadiid haabit ah haddii loo helaayo aayaddaanu waxay tusaydaa ma bannaana in aaraa'da naska khilaafsan la raaco aaraa'da naska khilaafsan in la raaca ma bannaana ayadoo la helaya naski aayaddii ama xadiidki ayadoo la helayo saasay tusay aayaddan uu yidhi tafsiirka ka fiiri aljaamic liaxkaami اlqur'aan aayaddan markuu sharxayo wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi alyowma maanta akmaltu lakum waxaan idin kaamil yeelay alyowma waxay ahayd sanadii tobnaad oo hijriyada nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xajatulwadaac markuu xajinayey maalintaasu maalin jumcahay ahayd nabiguna wuxuu taagnaa carafa markaasaa aayaddan rabbulcaalamiin ku soo dejiyey ilaa markaasuu wuxuu yidhi alyowma maanta akmaltu lakum waxaan kaamil idinkaga dhigay diinakum diinkiinni wa atmamtu waxaan ku dhammaystiray calaykum korkiinna nicmatii nimcadaydi nicmatulislaam waaliimaan maantaan korkiinna ku dhammaystiray wa radiitu lakum waxaan raalli idinkaga noqday alislaama islaamka diinan xagga diinan ahaan xagga diin ahaan wax diin laga dhigto islaamkaan raalli idinkaga noqduu ilaah yidhi aayaddaas isagoo fasira alxaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi sidaan qaala alimaam alxaafid ibnu kaiir raximah llah wuxuu yidhi fii tafsiiri haadihi alaaya aayaddan tafsiirkeeda wuxuu yidhi haadihii aayaddaanu akbaru nicam illaah ilaahay nimcooyinkiisa midda ugu weyn weeye waa nimcada ugu weyn ilaahay nimcooyinkiisa uu addoommada ugu nimceeyey haadihii aayaddan nimcada ay sheegaysaa akbaru nicam illaah ilaahay nimcooyinkiisa waa midda ugu weyn caza allah khaalib awajalla allaa weyn calaa haadihi اlummati ummaddan uu ugu nimceeyey xayثu meel akmala uu u kaamil yeelay tacaalaa ilaah wuu sarreeyaahe lahum ummadda diinahum diinkoodii uu u kaamil yeelay falaa yaxtaajuuna ummaddaanu uma baahna ilaa diinin diin diinkaasoo kayrihi diinka islaamka aan ahayn oo kayrkiis ah uma baahna oo diinka islaamka wax walba asagaa dhammaystiray wax walba xagga caqiidada xagga axkaamta kale ee ku saabsan xalaasha iyo xaaraamta mucaamalaadka siyaasadda xukunka wax walba asagaa dhammaystiray uma baahna in wax lagu kabo ama wax lagu daro walaa ilaa nebiyin nabina uma baahna ummadaanu nabigaasoo kayri nebiyihin nebigoodii aan ahayn salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisa wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisu calayhi nabiga korkiisa ha ahaato waxay tahay ummadihii hore markii ay muddo joogaanba diinkoodii waa ka indiraasi jiray waa ka qarsoomi jiray waxyaalo badana ummaddu diintii ka bedeli jireen markaasaa dadku kala garawey jiray xaqa iyo baadilka laakiin ilaahay weynaa ummadda nimcadu u galay waxaa ka mid ah markii hore waxaa loo soo dejiyey diin kaamil ah oo mas'alo kastoo loo baahda laga helayo kadibna ilaahay wuxuu ballan qaaday diinkaas inuusan lumin oo diinkaas uu baaqi noqdo ilaa aakhiru zamaanka qofka marka shaksigu inuu baadiyoobaa waa dhacdaa laakiin diinkii inuu wada luma ma dhici karto diinku waa cadya mas'alo kastoo qofku u baahdo diinka islaamka si sax haddii uga raadiyo waa ka helaa nabi marka waxaa ummadihii hore markii masaa'il badanu qarsoomaan xaqa iyo baadilka la kala garo waayo aa ilaahay rasuul cusub soo diri jiray ama nabi nabigaas oo ummadda u caddeeya masaa'ilkii qarsoomay saasay ahaayeen hadba nabiga la soo diri jiray markii nabigaas uu dhinto muddo laga joogo haddana masaa'il badanaa qarsoomaya wax badanaa dadku ka tegayaan diintiiyay beddelayaan dadkii waa kala gara weynaa xaq iyo baadilkii ilaahay raxmaddiis ummaddan kitaabkii loo soo dejiyana kaamilu ahaa mana dhacaydo weligeed diintii islaamku inay wada lunto dadka qayb ka miduu ha baadiyowdo laakiin diinkiina waa baaqi noqonaa dadka qayb ka midoo diinka nabiga sidii ugu sugan oo waxna ku darayn waxna ka jarayna waa la helaa nabigu siduu yidhi salى اlahu عalيه wasalam laa tazaalu طaaئifaة min ummatii ظaahiriina calى اlxaq laa yadurhum man khalafahum walaa man khadalahum marka haddee ummadda qofkii doonaya diinkii nabiga inuu ogaado waxay uga xihan tahay juhdi iyo dadaal inuu bixiyo oo diinta islaamka barto mas'alo kasta diinta nabigu ogaa karaa marka ummadda uma baahna nabi cusub oo masaa'ilka laysku khilaafay hadda kala caddeeya uma baahna maxaa yeelay nebi moxamedaa kala caddeeyey haddaad doonaydo inaad ogaato xaqa iyo baatilka diinkii nebi moxamed baro sala allahu calay wasalam isagaa kala caddayna mas'alo uusan caddayhin ma jirto masalo uusan caddayhin ma jirto marka falaa yaxtaajuuna ummaddan uma baahna ilaa diinin diinkoo hayrihi diinka islaamka kayrkiis ah walaa ilaa nebiyi nabina uma baahna nabigoo hayri nebiyihi nebigoodii aan ahayn salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisa wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisu calayhi nabiga korkiisa ha ahaadeen walihaadaa sidaas daraaddeed in diinkaanu kaamil yahay mas'alo walbaaba ku caddahay sidaas darteed jacalahu laahu nebi moxamed alla wuxuu ka dhigay khaatama alambiyaa ambiyada midkii lagu khatimay wax nabiyu kama dambeeyo xalaa nabi shaqadiisu waxay ahayd inuu masaa'ilka kala caddeeyo masaa'ilkuna waa kala cadi waa kala cadyihi ilaahay wuxuu ka dhigay khaatama alambiyaa wa bacaahu ilaahayna wuxuu nebi moxamed u soo diray ila alinsi waljin ummadihii horeeto nabi walba ummadiisaa loo diri jiray nabiyaalkii hore laakiin nebi moxamed salى اllahu calayh wasalam ilaahii weynaa jin iyo insi dhammaan asaga usoo diray dhammaan asaga u soo diray falaa xalaala xalaal ma jiro ilaa maa axalahu wixii nebigu xalaaleeyey oo xalaalnimadoodu nabigu sheegay maahne xalaal kale ma jirto walaa xaraama xaaraamna ma jirto ilaa maa shaygii maahne xaramahu nebigu uu xarimay walaa diina diinna ma ahan ilaa maa sharacahu nebi moxamed wuxuu jideeyey maahane oo cid kale oo xaq u leh inay sharci dejido ama masalo xalaalaydo ama masalo xarimto ma jirto nebi moxamedaa shaqadaas alla u soo diray asaguna naftiisa xaggeeda ka jiday mayne allah u soo dhiibo dadku u caddaynayo muballiq uu ahaa asagu muballiq uu ahaa wa kullu shayin shay kastoo akhbara uu sheegay nabigu bihi shayga fa huwa xaqun waa xaq wa sidqun waana run laa kadiba wax been ah fiihi warka nabiga kuma sugna walaa khulfa wax baaqasho ah wixii nabigu sheegay inay dhacayaanna warka nabiga kuma sugna ishtiraadu lweliyi weli in loo shardiyo fi nikaax nikaax mar haddii la guntayo weli aa laga maarmaan ah shardi waxaa la yidhaha shay haddaan la helin mashruudka aan la helay macnaheedu waxay tahay haddaan weli la helin nikaax xaq ah صaxiix ah xalaal ah la heli ma itafaqa alculamaa culummadu waxay isku waafaqeen calaa anna lilmar'ati haweenayda weliyan weli inuu u sugnaaday gabadhu inay weli leedahay oo nikaaxa xaggiisa ka tawaliya culummada muslimiintu waa isku waafaqeen uma اkhtalafuu kadib waxay isku khilaafeen fii ishtiraadihi weliga la shardintiisa hal shayay isku khilaafeen hal iskuma khilaafin gabadhu ayada miyaa wilaayada iska leh mase weliyay leedahay taas layskuma khilaafin waxay isku waafaqeen gabadhu weliyay leedahay hadduu nikaaxiyana waa dariiqii ilaahay amray taas way isku waafaqeen laakiin masalay isku khilaafeen culummadu masaladaas waxay tahay gabadhu weligii alla u yeelay hadday ka tashato oo ay nin guursato nikaaxaas ma ansaxaya mase ma ansaxayo saasay isku khilaafeen uma اkhtalafuu culummadu waxay isku khilaafeen fi ishtiraadi weliga la shardintiisa fadahaba waxay ku tageen jumhuuru ahli اlcilmi ahlucilmiga badankoodu ilaa ishtiraadi اlweliyi weli in la shardiyo fi nikaaxi nikaaxa loo shardiyo wa qaaluu culummadu waxay yidhaahdeen laa nikaaxa nikaax صaxiixun صaxiix ma ahan ilaa biweliyin weli un maahane in weligu nikaaxiya maahane nikaaxu si kale صaxiix kuma ahan jamaahiiru ahlicilmi saasay yidhaahdeen wakhaalafad way khilaaftay daa'ifatun koox kooxdoo min alfuqahaa'i fuqahada ka mid ah ra'yaljumhuuri jumhuurta ra'yigoodiiyay khilaafeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa tasawajad hadday guursato gabadhu bikayri idni weliyihaa weligeeda idankiisa la'aantiis kufan nin u qalma oo kuf u ah lahaa gabadha kuf u ah fa nikaaxu nikaaxu jaa'isun waa bannaan yahay yidhahdeen daa'ifadaas وhذا mdhبكaنu qول أbي حaنيiفة waa أbو حaنيiفة qowlkiisa والشhacبي imaam شhacبي qowlkiisa weeye والزهري imaam زهري qowlkiisa wey iyo وaغayrihim waxaa isweydiinla marka haddii masأalada laysku khilaafo جumهuurtuba dhinaca marto qofka ma شhay ku waajibaha jira mase ku doonu iska qaadan karaa taasaa laaزim ah inaan فahno taasaa laaزima inaan فahno waidaa waqaca hadduu dhaco aلtanaasucu khilaaf iyo dood waidaa waqaca hadduu dhaco aلtanaasucu dood iyo khilaaf masale laysku khilaafo wajaba waxaa waajib ah alrujuucu in loo laabto ilalkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ilى اllaahi wاrasuuli haddaad shay ku doodaan isku khilaaftaan ilaahay kitaabkiisa u laabta sunnada rasuulka u laabta saasaa rabاlcaalamiin u amray wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah walaa yajuusu ma banaana adtacasubu in loo tacasubo limadhabin ma banaana in qofku uu madhab iskaga dhego yidhaa maya anuu madhabkaana iska raaca aw amase tatabucu zallaati اlculamaa culummada akhdaadooda iyo simbirirxashayaalkooda in la raacraacana ma banaana oo dadka labay kale yihiin sunnada khilaafa labay yihiin dadku waa saddexoo qolo sunnadiiay ku dheganta laakiin dadka sunnada khilaafaa labay kale yihiin qof wuxuu samaynaa hal madhabu iskaga dhega wuxuu leeyahay shiikaasu isagaa naga og sawaabka anuu isagan iska raaca marka shiikaas wixii uu xaqa ku waafaqo wuu waafaqa xaqii mas'aladii uu ku simbirraxdana waa uu ku raaca aayad kasta iyo xadiis kalo kastoo loo keenana yeelima marka meeshii ay caddaato inuu shiikaasu naska ku khilaafay ma yeelayo inuu naska raaco intaasaa dhibaatadiisa qofkaas kooxdaas waxaa ka shar badan koox ayaga dhanba madhabkoodu uu yahay rabitaankayga yaa waafaqo masaladaas ii fiiri shaafici wuu ka qabaa saas maya ma rabo axmed ibnu xambal wuu qaba saas maya iga wadkaas ma rabeen maalig wuu ka qabaa ii raadiye abu xaniifa qaba khalaas anuu masiga abu xaniifan ku raac hadduu ka waayo bal daahiriyada ii baarbaara daahiriyada qabta nabad waayo ayadaan ku raacay asaga marka rabitaankiisa wax waafaqa u dan ee dan uma ahan ilaah iyo rasuul ay yidhaahdeen macnaha maba raadinayaba taas waana qolada ugu shar badan waidaa waqaca hadduu dhaco aلtanaasucu khilaaf wajaba waxaa waajiba alrujuucu in loo laabto ila alkitaabi kitaabka wa sunnati sunnada walaa yajuusu ma banaana adtacasubu in loo tacasubo limadhabin madhab ow amase tatabucu zallaati اculamaa culummada simbirxashayaalkooda ama gafafyaalkooda in la raacraaca ma banaana lianna alculamaa culummadu hayru macsuumiin kuwa la ilaaliyey kayrkood wey culummada dhammaan inay qalad isku waafaqaan macsuumiinay ka yihiin laakiin mid kastoo ka mid ah macsuum ma aha yukhdi wa yusiib waana gafaa waana asiibaa mid kastaaba laakiin maxay macsuum ka yihiin dhammaan inay isku waafaqaan qalad taas ummaddu macsuumay ka ta macsuumay ka ta sidaas daraaddeed ahlu sunnuhu waxay qabaan cismat اlambiyaa wاlmalaa'ika ma qabaan cismat اla'ima raafidadaa qabta nimanka raafidada aad firqa u lunsan ah aa qabaan a'imadoodu inay macsuumin yihiin waa madhab khatara marka lianna alculamaa culummadu hayru macsuumiin waa kuwa aan macsuumiin ahayn bal iska badaayi hum culummadu curdatu waa kuwa loo bandhigay lilkhada'i gef inay gafaan wasahwi inay halmaamaan fataqacu waxaa ka dhace minhum culummada azallaatu simbirirxashooyin simbirirxashayaal iyo walakdaa'u gafafyaal ayaa ka dhacaa kamaa qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam nabigaa wuxuu noo sheegay imaamka mujtahidkaa marna waa gafaa marna waa asiiba hadda culummada laga hadla waa imaam mujtahida imaam mujtahida wax aadiya maahan wuxuu gaarsiisan yahay culummadu inay ka murmaan adduunka dhammaanta ma laga heli karaa mujtahid muطlaqa mise lagama heli karo heerkaas u gaarhsan yahi imaam mujtahida marka lagu yidhaahdo ma ahan culummada caadigaah wax laqlaqbaynaysa waa ka sii sarreeya midkaas ugu sarreeya culummada ee derajada ugu sarreeyada mujtahid muطlaqa ah aan nebi maxamed wuxuu noo sheegay marna waa gafa marna waa asiiba maxaad u malaynayda culmo ka hooseed ya kuwa ka hooseeya ka war oo culammada gabal ay yidhaahdeen mujtahid muطlaqa waxaa u dambeyda qarnigii afraad hadda ka warrama kun sano labada aragay yidhahdeen imaam gaaray derajada mujtahid muطlaqa culammada gabal a heerkaas yidhahdeen sawaabku ayuu noqon saas hadduu rabo sawaabku yuu noqon laakiin waxay ku tusaydaa mujtahid muطlaqa meesha uu joogo taasay ku dareensiinaydaa inaysan ahayn culummo caadiya dadka mujtahidiintaa ee darajo aad u sarayda ay tahay sidaasay tahay aan nebi maxamed wuxuu leeyahay waana gafa waana asiiba fiiriya bal hadalka nabiga fiiriya sal اllahu calيه wasalam kamaa qaala nebiyu sida nebiguu yidhi idaa xakama alxaakimu haddii uu xaakimka uu wax xukmiyo faijtihada uu ijtihaado fiiri waa ijtihaada waa qof gaaray darajaة اlijtihaad uma asaaba kadibna uu xaqii asiibo falahu waxaa u sugnaaday xaakimkaas ajraani laba ajar ajar wuxuu ka helaa ijtihaadkii uu ku dadaalay xaqa inuu gaadho ajarna wuxuu ka helaa asiibidii uu asiibay laba ajaru leey nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam waidaa xakama alxaakimu xaakimku hadduu xukmo waidaa xakama hadduu xaakimku xukmiyo oo fajtahada uu ijtihaado uma akhdaa kadib uu gafo waa nebi maxamed waxa dhaha sal اlahu alay slam xaakimkii mujtahidka ahaa waa ijtihaada waa gafa falahu ajrun hal ajaru leeya ajarkaas wuxuu ka helaa ijtihaadka dadaalka uu ku dadaalay xaqa aad waafaqdi kaasuu ka helaa khadda isiina waa maqfuura waa loo dhaafa xadiiskana muttafaqun caleyh bukhaari muslima isku waafaqeen marka hadday kuu caddaato imaamka mujtahidkaa marmar inuu gafi karo oo aad aragto qowlkiisii oo khilaafsan qowlkii nabiga ama aayaddii kuuma bannaana inaad aayaddii iyo ka tagto qowlkii nabiga sala allahu calay wasalam oo qowlkiis aad raacdo kuma bannaan maxaa yeelay ilaah ma gafo rasuulku waa macsuum oo ilaaha gaf ka ilaaliyey ayagaa la raaca ayagaa la raaca laakiin caalimku waa gafi karaa gafkiisana asaga macduuru u yah oo waa loogu cudur daaraya faidaa habata haadaa kanu hadduu noo sugnaaday marka oo aan ogaanay caalimka mujtahidka inuu gafi karo uuna asiibi karo falaa xujata wa xujaa kuma sugna fii axadin qof qofkaasoo khaalafa uu khilaafay qowluhu hadalkiisu asunna qofkii marka qowlkiisu sunnadii nabiga khilaafo qowlkiisu xujo maaha maxaa yeelay sunnadu ma gefto laakiin caalimka qowlkiisu waa gefi kara marka qofkii qowlkiisu uu sunnada nabiga khilaafo qowlkiisa in lagu dhagaa ma bannaana warada waxaa ku soo arooray fii risaalati imaam shaaficiy raximah اllah wuxuu yidhi amaa maa dallad amaa maakii dallad ay tustay calayhi korkiisa asunatu sunnada xukunka sunnada nabigu tustay falaa xujata wa xujaa kuma sugna fii axadin qof qofkaasoo khaalafa uu khilaafay qowluhu hadalkiisu asunata sunnada mas'ale sunnadii nabigu tustay qofka khilaafa qowlkiisa xujo maaha ma bannaana in la raaco wuxuu yidhi walaakin adkuru waxaan ka sheegaa min khilaafin culummada khilaafkooda maa shay laysa fiihi nasu sunnatin xadiid cad uusan ku sugnayn oo mimaa shay ah dalla uu tusay calayhi korkiisa alqur'aanu qur'aanku nasan si cad wastinbaadan aw istinbaadan ama kala soo bixid iyo waxa weeyaan ka fahmid ow amase dalla calayhi uu tusay alqiyaasu qiyaaska risaalada imaamu shaafici safxada شhan boqol toddobaatan iyo lix taxqiiq iyo sharax moxamed shaakir dabcada daaru اkutub اcilmiya wa qaala ayضa imaamu shaafici wuxuu kaloo yidhi ajmaca الnaasu dadku waxay ku ijmaaceen culummada muslimiinta dhammaan waxay ku ijmaaceen dadka ijmaacoodu muctabarka yahay waa culummada muslimiinta waxay dhammaan ku ijmaaceen calaa anna man qofkii istabaanad ay u caddaato lahu qofka sunnatun sunno can rasuulillaah rasuulka ilaahi xaggiisa ay uga caddaato sala allahu calayhi wasalam lam yakun lahu xalaal uma ahan lam yakun lahu qofkaas uma sugnaan an yadacahaa inuu sunnadii nabiga ka tago liqowli axadin qof qowlkiis uu uga tago qofkaasoo min annaasi dadka ka mida qof hadday sunnadii nabiga u caddaato oo maalan aan ogaanno nabigu inuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam gabar kasta oo guursata weligeedii idankiisa la-aanna guursata nikaaxeedu waa baail waa baail waa baail hadday kuu caddaato aadna aragto abuu xaniifa yidhi waa ansaxaydaa xalaalkuma ahan qowlka abuu xaniifa inaad qaadato oo tiraa ka nabiga waa ka tega xalaalkuma ahan subxaan allah xalaalkuma aha masalo walbana waa sidaas maahan abuu xaniifa kaliya mas'alo kasta oo ay kuu caddaato sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam ilaahi weynaa aayaddiisii xukunkeeda oo kuu caddaato xalaal maahan inaad tidhaahdo waa ka tegaaho madhab kalan qaadana xalaalkuma ah culammada muslimiintuna ijmaacay ku ahaayeen afarta madhabo mid kasta wuxuu dhihi jiray qowlkaygu markuu khilaafo sunnada nabiga qowlkayga ka taga qowlkaygu diin maaha anugu waa gafi kara waana asiibi kara marba hadday caddaato inaan gafay qowlka qaata nabiga kayga ka taga saasuu dhihi jira ilaa ka nabigu waa diinkii alle noo soo dejiyey laakiin wixii khilaafa diinka alle maaha weeqada wey diinka alle maaha marka hadalkaas dambeo imaamu shaafici ijmaacana waxaad ka fiirdaa iclaamu lmuwaaqiciin juska labaad safxada saddex boqol lixdan iyo saddex ilaa saddex boqol lixdan iyo afar walaakin zallaatulcaalim caalimka simbirir xashayaalkiisa wa akhdaa'ahu walaakina walaakin zallaatulcaalimi dhe caalimka simbirir xashayaalkiisa iyo wa akhdaa'uhu caalimka gafafyaalkiisu tasiiru fitnatan waxay fitno ku noqotaa lidaa'ifatayn laba kooxood marka caalimka mujtahidkaa masale ku gafo ama ku simbiri raxdo laba kooxooday fitno ku noqotaa oo ku fidnooba ahlu sunnaha kuma fidnoobaan kuma fidnoobaan alulaad kooxda ugu horaydaa daa'ifatu waa koox kooxdaasoo tadumuhu caalimkii ceebaynaysa wa tukhadi'uhu oo ku gaf xugminaysa bal tuxiilu bal waxayba u bedelaysaa xasanaatii wanaagyaalkiisii sayi'aatin xumaanyaal waa koox fidnaysan oo culummada aflagaadayda marka ay arkaan caalim masale ku gafay waxa weeyaan waa bunbuuninayaan gurbaanay u garaacayaan jaahil buu ahaa waa gafay sunnadii nabigu khilaafay qiimo male caalimkii darajadiisii hoos u dhigaya waa koox fidnaysan ahaaniyatu kooxda labaad daa'ifatu waa koox kooxdoo tucadimu weynaysa daalika alcaalima caalimkaas koox kale caalimkan unbay weynaynayaan wa tajcalu waxayna ka yeelaysaa aqwaalahu hadalladiisa kullahaa dhammaantood sawaaban sax saxdaasoo laa yaxtamilu aan aqbali karin alkhada'a gaf waxay ka dhigayaan sida macsuumkii oo kale sida raafidadii oo kale aqwaashiisa dhammaan waa sax wax qalad la yidhahdana maba aqbali kartay leeyi waa qalad waa dariiqi iyo madhabkii raafidada bal iska badaaya kooxdaasu tusawimuhu sawaab ayay ka dhigayaan hadalkiisa wa tajcalu waxay ka dhigay sayi'aatihi qada'yaalkiisi iyo xumaanyaalkiisii xasanaad wanaagyaalayba ka dhigayaan ammaanayba uga dhigayaan walxaqu xaqu bayna daa'ifatayni labadaas kooxood dhexdoodu ahaaday xaqu labadaas kooxood u dhexeeya labadaas kooxood oo waa maxay caalimka sunniga ah mas'ale markuu ku gafo waa la ilaaliyaa derajadiisa iyo mansiladiisa waxaa la yidhaha sidai nabigu sheegay mujtahid hadduu gafo ajar ubaleey qof ilaahay ajar siiya miyaad adugu ceebayna qalad weynida tan kalena lagama dhigo sida nabigiyoo kale hadday caddaato inuu khilaafay xadiiskii xadiiska nabigaa la qaata ee lama qaato qowl khilaafsan xadiiska nabiga meeshaas way u dhaxayda xaq culummada muslimiintu waxay ka yidhaahdeen bal fiiri qaala alimaamu shaadibiy wuxuu hi raximahullah ina zallata alcaalimi caalimka gefkiisa laa yasixu ansixi maa ictimaaduhaa in la cuskado caalimka gefkiisa ma ansaxaydo in la cuskado min jihatin xagga dhinac walalakhdu in la qaataana ma ansaxaydo bihaa zallada caalimka taqliidan ku dayasho lahu asaga lagu dayana ma bannaana gefkiisa caalimka in la qaato wadaalika xukunkaasu haabitun wuxuu ku sugnaaday liannahaa zallada ama qaf qofka caalimkaa qada'iisa mowduucatun waa mid la dul saaray cala almukhaalafati khilaafid lisharci sharciga ay khilaafsan tahay caalimka zalladiisu sharcigay khilaafsanta walidaalika inay sharciga khilaafsan tahay daraaddeed cuddad waxaa lagu tiriyey zalla zalla waxaa loo leeyahay sharcigiyayba khilaafsanta saasaaba zallo loo leeyahay wa ilaa falow kaanad hadday ahaleed zalladu muctadan bihaa wax la tirsado lam yujcal lama yeeleen lahaa zallada haadihi rutba derajadaas lama geeyeen lama dhaheen zalla hadday diin tahay ee diin maahana diinkii khilaafsanta walaa nusiba loomana nisbeeyeen ilaa saaxibihaa zalladaas qofka u saaxiibka ah oo ku hadlay azalalu simbiriraxasho fiiha mas'alada uu ku simbirraxday looma nisbeeyeen hadday tahay wax la cuska karo dhinacii kalu haddana ku banaa fiiri wuxuu ku yidhi kamaa sida annahu shaniye laa yembaqii aysan u habboonayn an yunsaba in loo nisbeeyo saaxibuhaa zalladaas qofka u saaxiibkaa ila taqsiiri inuu xaqii ka gaabiyey ma gaabin waa ijtihaaday waa dadaalay siday la noqotay ma bannaana inaad u fahamto xaqiyo u cad inuu ka tegey waa qalabtaas inaad ka fahamto ma bannaana in loo nisbeeyo walaa an yushanaca wa allaa yushanaca wey wa allaa yushanaca calayhi waa inaan lagu xumayn oo lagu ceebayn bihaa zalladaas ma bannaana walaa yuntaqasa waa inaan la nuqsaanin min ajlihaa zalladaas darteed waa inaan la nuqsaamin ow yuctaqada waa inaan laga aaminin fiihi caalimkaas aliqdaamu inuu galayoo ku dhacay cala almukhaalafati sharci khilaafid baxtan oo wax weyn aan shubha lahayn si kas ah inuu sharciga u khilaafay oo uu doortay qaladka ma ahan in laga caqiideeyo waa qalad insaas laga caqiideeyo waa inaad ka caqiidaydo inuu ku dadaalayo inuu xaqa waafaqo laakiin dadaalkii banu aadanka maruu gafayaa waa inaad saas ka aaminto ma bannaana inaad ka aaminto diinka u cad inuu ka tegey ma bannaana fa inna haadaa kan kullahu dhammaantiis in lagu ceebeeyo in la nuqsaamiyo in laga aamino inuu sharciga khilaafo inuu u qastay fa inna haadaa intaas kullahu dhammaantiis khilaafu maa shay khilaafkiis weeye taqtadii ay keenaydo rutbatu caalimka darajadiisa fi diini diinka dhexdiisa ugu daraja darajada uu diinta ka joogo caalim mujtahid xaakima weeye waxay keenaydaa inaysan ka dhicin inuu u qastay inuu sharciga khilaafo ma ka dhicin wuxuu u qastay inuu sharciga waafaqo laakiin macsuum ma ahan waa gafaa caalimku hadduu gafayna ajar in la siinayaa nabigu noo sheegay mar hadduu mujtahid yahay qof ilaahay ajar siiye lama ceebeeyo marka qalad sharciga khilaafsanna lama qaato hadalkaas waxaad ka fiiridaa muwaafaqaadka kitaabka la yidhahdo imaamu shaadibi uu leeyahay juska shanaad safxada boqol soddon iyo lix ilaa boqol soddon iyo toddobo daaru ibnu cafaan wa bnulqayim haddana imaam kale bal fiiri oo nooga warramaya caalim markuu gafo sida ay tahay arrintu qaala alimaam ibnuqayim wuxuu uhi raximahullah man qofkii lahu uu u sugnaaday cilmun oqoon bisharci sharciga islaamka qofkii sharciga islaamka oqoon u leh iyo walwaaqici xaqiiqada xaqiiqada jirta yaclamu wuxuu og yahay qadcan si go-an wuxuu u og yahay anna rajula ninka rajulka aljaliila weyn alladii rajulka lahu uu ugu sugnaaday filislaami diinka islaamka qadamun acmaal saalixan wanaagsan qadamun waxaa loola jeedaa acmaal iyo waxqabad wanaagsan wey saasaa loola jeedaa rajulka islaamka ku leh qadamun saalixun acmaal wanaagsan iyo wa aahaarun xasanatun raadyaal wanaagsan oo islaamka iyo eelkiisa wax badan u qabtay wa huwa rajulkaasuna min alislaami diinka islaamka iyo wa ahlihi dad diinta islaamka dadka eelka u ahee muslimiinta ah bimakaanin meel weyn ka jooga nin meel weyn ka jooga sida abu xaniifa sida imaamu maalik sida imaamu shaafici sida imaam axmed ibnu xambal iyo kayrkoodba imaam diinka islaamka iyo dadkiisa meel weyn ka jooga qad takuunu inay ka ahaataa laarkaa minhu xaggiisa alhafwatu khada iyo wazallatu simbirraxasho waa dhici kartaa zalladaasoo huwa caalimka fiiha zallada macduurun ku loogu cudurdaara uu yahay waa dadaalay asagu xaqa waafaqu islahaa laakiin waa ku gefay bal iskaba daaye ma'juurun ajaraaba laga siinaa lijtihaadii dadaalkii uu dadaalay ajara laga siinaa sida nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam haddaba hadday sidaas tahay labadii arimood iska ilaali labadiiu noo sheega wuxuu yidhi falaa yejuusu ma bannaana an yutabaca caalimka in lagu raaco fiiha zallada masaladii uu ku kafay inaad raacda ma bannaana oo aad tidhaahdo adoo u jeeda hadalkii nabiga hadalka nabiga raaci maayee caalimkaas madhabkiisaan raaca taas ma bannaana ilaahay uga baq sidaasu diin maaha taas ma bannaana dhanka kalena fiiri walaa yejuusu mana bannaana an tuhdara in la qiimo tiro makaanatahu derajadiisa derajadiisi in la qiimo tiro ma bannaana wa mansilatuhu derajadiisa in la qiimo tiraa ma bannaana fii quluubi lmuslimiina muslimiinta quluubtooda oo laydha kaas wuu ahaa sunnaduu khilaafay hoos loo rido caalimkii waa xaaraan ma bannaana ma bannaana hadalkaas qiimaha badan iclaamu lmuwaqiciin juska saddexaad safxada sagaashan iyo shan ka fiiri labadaas daa'ifood waa qalad koox ka liidataa jirta ooba ugu khatarsan waana kooxda shubahaadka ugu dambeeya kitaabka aan ugu jawaabi doonno kooxdan fiiriye wa acdamu waxaa ka weynan badan wa asharu ka shar badan min haadayni daa'ifatayni labadan kooxood firqatun koox kooxdoo tatatabacu raacraacaysa rukhasal culamaa culummada ruqsooyinkooda walaa yahumuhaa kooxdaas muhiim uma ahan murugana kuma hayo ilaa maa shay maahane waafaqa waafaqay hawaaha rabitaankeeda kuwii hore waxay ahaayeen laba daa'ifo daa'ifo waxay ahayd caalimku markuu gafo sunnaday raaceen laakiin caalimkiiay ku xadgudbeen marka dembigeedu wuxuu ahaa caalimka ay ku xadgudbaydo oo makaanadiisa ay hoos u ridaydo ee sunnada inay raacaan waa ku fiicnaayeen kooxdii kalena maxay ahaayeen caalimkay inta weyneeyeen oo darajadiisii kor uga qaadaanaya khada iyo sawaabba ku raacayaan inay culummada qadariyaan saxay ku ahaayeen wixii uu ku saxan yahay inay ku raacaanna saxay ku ahaayeen laakiin qoradaas maxay ku qaldanaayeen mas'aladay u caddaato in caalimku xadiiska ku khilaafay inay xadiiska raacaana la rabi waxay ku gafeen mas'aladuu ku gafay markay ku raaceen labada kooxood laakiin kooxdan waa ka shar badan maa maxay ayaga sidoodaba sunna raacid meel umaba taal ayaga waxay rabaan rabitaankooda wax diin uga dhiga kan u tega caalimkan sheikh masaladaas sharciga wuxuu ka qabaa waxa weeye ma banaana iga wadka sheikh wuxuu sharcigu ka qabaa ma banaana iga wadka ma rabe mid un juu u yidhahduu raadsana maantoo dhan waa raadina kutubta waa baana hadduu wax akri karo u raadin maayo inuu diinullaahi arko wuxuu u raadinayaa waxaan qalbiga uga jira wax yidhah waa bannaanyihin inuu helo rabitaankiisuu raadina bis muhiimad kale ma leh waa dadka ilaahay dadka ugu shar badan ahlucilmiga gabalna ay yidhahdeen qofka saas u dhaqmaa islaamka waa ka baxaa marka dambe waa ka baxaa saasay yidhahdeen culammada muslimiintu arka bal waxay culummadu ka yidhaahdeen waa arka bal arka wa kullu mukhaalifin qof kastoo khilaafa lihadyi nebiy dariiqi nabiga sala allahu calayhi wasalam mutabicun wuxuu raacay lihawaahu rabitaankiisa sideedana waxaa isgarab yaalla mar kastaba ogaada qofku inuu rabitaankiisa raaco iyo inuu nebi maxamed raaco wax ka dhexeeya male wax ka dhexeeya male dadkuna waa labadaas saas darteeda mu'miniintu maxay dadka ugu baaqaan ilaah iyo rasuul ha la adeeco ilaah iyo rasuul ha la raaco gaaladuna maxay ku baaqaan rabitaanka shacabka rabitaanka qofka xoriyatulqowlka rabitaanka qofka kaasa la raaco waa dandanadooda waa aas-aaska madhabkooda waa dimuqraadiyadda asalkeeda soo ma jeedid rabitaanka dadka muminiintana waa maxay aasaaskooda diinta alla iyo rasuul hala adeec waa laba madhab oo iska soo hor jeeda ogaada saas darteeda gaal waxaa u diina waa maxay waa loo codayna qodobkan waa loo baahanya sooma waa loo codayna codku meesha u bataa u diina kaasaa xalaal codkii laga bataa waa xaaraan muminiintana xaa diin u ah wixii ilaah iyo rasuul yihaahdeen qof kastoo markaa nabiga khilaafaa rabitaanu raacay iiri qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fain lam yastajiibuu laka haddaysan adiga ku ajiibin nabiga subano diinta aad ula timid haddaysan aqbalin oo qaadan oo ajiibin faclam ogow annamaa wax kale maahan yatabicuuna dadku waxay raacayaan ahwaa'ahum rabitaankooda ogaada qofkii aan alla iyo rasuul ajiibin oo aan nebi moxamed raacin wuxuu raaca rabitaankiisa ilaah wuxuu yidhi subxaana fiiriya dadka rabitaanka raacay waman qofkeebaa adallu ka baadi badan minman qof ittabaca raacay hawaahu rabitaankiisa bikayri hudan hanuun la'aantiis xaaluu ahaaday hanuunkoo minallaahi alle xaggiisa ka ahaaday rabitaankiisii oo aan waafaqsanayn hanuun xagga rabbi ka yimid hanuun xagga rabbi ka yimid rabitaankiisii oon waafaqsanayn qof raacay qof ka baadi badanu ma jiro qaala sulaymaanu taymi wuxuu idhi raximahullah in akhadta haddaad qaadato biruksati kulli caalimin caalim kasta ruksadiis masaladan imaam hebela ogolaaday masaladanna imaam hebel adiga mas'alo walba imaamka ogolaadaad ka qaadee fiiri in akhadta haddaad qaadato biruksati kulli caalimin caalim kasta ruksadiisa haddaad qaadato ijtamaca waxaa ku kulmaya fiika dhexdaada asharu shar iyo balaayo kulluhu dhammaantiis shar oo dhan a iskugu kaa imaanaya shar oo dhan qofka marka ruqsooyinka raadsada oo mas'aladii alla iyo rasuul xarrimeen raadiye imaam qaba ee qaata shar iyo balaayo o dhan a iskugu tagta qaala alimaam ibnu cabdilbari wuxuu yidhi raximahullah caqiba hadalkalan hadalkan xaafid ibnu cabdilbari ayaa soo raray markaasuu wuxuu yidhi haadaa warkaanu ijmaacun weeye laa aclamu kuma ogi fiihi warkaas khilaafa culimmada muslimiintu waxay ijmaac ku yihiin qofka ruqsooyinka iska aruursada ee mas'alo walba caalimkii baneeye ka qaata kaliya ruqaska aruursada inuu yahay shar oo dhan qofa iskugu tagtay wa qaala alimaamu alwsaaci wuxuu yidhi raximahullah man akhada qofka qaata binawaadir alculamaa culimmada masaa'ilkooda naadirka caalim hebel midaa ka soo fakatay hebel midaa ka dhacday waxaasuu aruursaday kharaja qofkaas waa ka baxaa min alislaam diinka islaamka waa ka baxa waxaan arki doonnaa dad markii la joogo dahaarada shaaficiyaan nahayuu leeyahy marka nikaaxa la gaaro khudbasiro la gaaro xanafiyaan ku raacayuu leeyahy maalinba meeshii un rabitaanku waafaqo aakhirka kitaabka hadalkaas jaamicu bayaan اcilmi wa fadlihi lilimaam ibn cabdilbari juska labaad safxada sagaaan iyo ko ilaa sagaaan iyo labu ku yaala insha allahu halkaas ayaan ku joojinaynaa waxaa bilaabanaysa adiladii mas'alada aayaadka iyo axaadiistii iyo waxay culummadu ka yidhaahdeen ayadaa insha allahu qofka muslimka ku filan halkaas dersiga koobaad ha ku joogsado wallahu subxaana wa tacala aclam wsal اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed